wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro jubbaland caweys maxamed xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro jubbaland faadimo cali cabdikariim iyo hubno ku tirsan lamada gole maamul goboleedka jubbaland yaa weyba magaalada kismaayo ka goobadana kulanlon ku hadlaya siyaasada qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed waliba kulanka ku qeyb galay dhalinyarada qeyboshe shalduwan ee magaalada kismaayo walibana qorsho uu sahayay iyo ku talabiyan dhalinyarada soomaaliyeed siyaasada qaran taas oo dhowaan la horjeeyi doono golo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro maamulka jubbaland caweys maxamed xuseen yaa waliba usu ku warbiyey ulajeedka kulankun iyo weliba muhiimaduusa dhallinyaradan leeyay waxaan u furnaynaa inaan wadatasho ka sameyno siyaasadda dhalinyarada qaranka soomaaliyeed si guud si qaarna waxaan u fadhinaa inaan in bulkeena ku darsano anagoo ah dhalinyaradii reer jubbaland qaar ka mid ah jubbaland waa waxay ka koobantahay xoog dhowr degmo degmooyinkaas kale waxaa ugu talagalnay inay ayaga aragtidooda kaga soo dawaawaan linkiga aad iyo buuga adinkan qaarkiin aad burburisay inay aragtidooda kusoo daraan laakiin kan dhalinyaro ahaan inta maanta halkaan joogto hoykan ku sugan waxaan rabnaa si guud inaan wax kudalad badan ku sameyno siyaasaddan dhalinyarada qaran siyaasaddan waxay muhiim u tahay dhalinyarada soomaaliyeed taasoo ah in ay tahay siyaasad dhalinyaro qaran ay sameeyeen dhalinyarada soomaaliyeed ee sameysay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha federaal ee wadatashi fiican ay ka sameysay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda jubbaland